بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh وعlى آله وصحبه وmن والاh وmن تبع هداه أيها الإخوة والأkhوات السلام عليكم ورحمة الله walaalihiin fي manhaji online waxay idiinsoo gudbinayaan muxaadarooyinkan cilmiga ah oo ka baxaya الndwة الcilmiya oo magaceeda la yidhaah alsalafiyatu manhajun rabbaaniy wa waajibun sharci xalaqadaanne waa xalaqadii koobaad
waxaynu imika ku wareejinaynaa ashaykh muuse tarax oo isagu qeybta labaad ee nadwada qaadan doono oo ah salafiyada ama manhajka salafiga ah ama dadka salafiyiinta ah waxyaalaha ay gaarka la yihiin iyo waxa lagu garto waxa muuqaalkoodu yahay waxay aaminsan yihiin falyatafadal mashkuura wa ma'juura
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد وحان بإذن الله تعالى tilmaamo ka bixin doonaa khasaa'ista amba astaamaha iyo calaamadaha ahlu sunna waاljamaaca asalafiyiin asxaab almanhaj الsalafi ay kaga suntan yihiin amba ay kaga duwan yihiin firaqa iyo kooxaha iyo axsaabaha kale astaamahaas oo u suurto gelin kara qofka baadhaya dadka manhajka salafiga ehelka u ah inuu ku garto isagoo calaamadaha iyo astaamaha ay kaga soocayiin kayrkood amba dadka ka duwan adeegsanaya oo u deliishanaya waxaan insha allahu tacaala hortiina walaalaha mustamiciinta soo dhigi doonaa wax ka mida macaalimta amba khasaa'ista ahlulxadiidka ahlusunna waljamaaca ahlulmanhaji asalafi ay la gaarka yihiin ee astaan iyo calaamad u noqon karta ee kayrkood ay kaga soocan yihiin ay kaga duwan yihiin waxaa ka mid ah ina ahla asunna waljamaaca asxaab almanhaji الsalafi hum ahlu manhaji wa sabiili qadiim ahlusunna waljamaaca salafiyiintu waa dad ahel u ah manhaj iyo waddo qadiim ah oo horeysay oo waddo cusub aan ahayn waa manhaju mabniyu cala اlitibaaci waاtacabud manhajka iyo waddada ay hayaan salafiyiintu amba ahlusunna waljamaaca waa manhaj iyo waddo ku salaysan raacitaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam la raacayo oo islaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey laga raacayo waa manhaj tacabudi ah oo lagu cibaadaysanayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo waa manhaj macsuum ah waddo iyo toobiyo macsuumka ah oo laga ilaaliyey khalad weeye waayo sidaad ku arkayseen tafsiirka iyo sharaxa waa islaamkii saxiixa ahaa almanhaju salafi wax kale ma aha waa dad ku sugan oo qaatay oo maray islaamkii saxda ahaa ee nebiyullaahi maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey sidiisi u qaatay sidaa ogeed waa manhaj macsuuma oo waxa weeye khalad ka fog ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka ilaaliyey aaxaadu salafiyiin ahlu sunnaha mid mid marka loo eego ee waxaa la garanayaa kullu bni aadam khadaa wa khayru lkhadaa'iin attawaabuun qofku si gaara marka loo eego wuu qaldami karaa wuu dembaabayaa waxaana ugu khayr badan qofka dembaaba qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena oo u noqda laakiin manhajka marka manhaji ahaan loo eego waa manhajkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharci gareeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu raacno uu inagu addoonsaday dadka qaldama ee khadda uu ka dhaco iyo koo nisbe sheeganaya manhajka salafigaa waxa weeye ahlusunna waljamaaca way u naseexeeyaan oo waxa weeye khaladkiisa way u sheegaan khaladka uu leeyahayna manhajka salafigaa looma soo tiiriyo inuu la dhex socdo isagoo markaas khaladkaa ku suganna mid suurtogelaysa ma aha waana waxyaabaha salafiyiinta ay kaga duwan yihiin firaq iyo axsaabtanba kooxaha kale in qofku iyadoo khaladkiisii uu wato uu iska dhex soconaayo oo waxa weeye laga yaabo inuu dadka ugu baaqayo oo muujinayo cid caddaynaysa oo ka hadlaysa inayna jirin ee mar hadduu kooxdii jamaacadii uu ka mid yahay la yskaga aamusayo ma aha manhajka salafiga ah manhaj cusub oo la hindiso mukhtaraca ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxu uhi wattabic sabiila man anaaba ilay waxaad raacdaa waddada iyo jidka dadkii aniga ii soo noqday ee dariiqayga waxay markaas qaaday raac oo saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo cidda waddadooda qaaday waxa cabdilaahi ibni mascuud uu leeyahay tabicuu aahaaranaa walaa tabtadicuu faqad kufiitum waa raadkayga qaada oo mara oo wax cusub idinku hala imanina waxaa sheekhu islaam ibnu taymiya uu leeyahay madhaba ahli sunna waljamaaca waa madhab qadiima oo horeeyey oo macruuf ah inta ilaahay subxaanahu wa tacaala una abuurin ka hor abaa xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed ayaa manhajka salafiga uu jiray waa madhabkii saxaabada manhajkii iyo dariiqadii saxaabada ay kala kulmeen nebigoodii cidda khilaaftaana waxuu noqonayaa cinda ahli sunnati waljamaacati qof mubtadica ayaa markaasuu yidhi minhaaju sunna salafiyadu amba almanhaju salafi waa manhaj waxa weeye horeeyey oo qadiim ah oo ah islaamkii saxda ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharcigareeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu soo gaarhsiiyey saxaabadiina ay ka qaateen ma aha manhaj dad ay sameeyeen ay ta'siisiyeen taas waa sumad manhajka salafiga ah uu kaga duwan yahay kooxaha iyo axsaabta iyo firaqa kale waayo waxaa la garanaya iyadu inay tahay mid la sameeyey oo soo dariday oo dadku markaas ay sameeyeen oo mid kasta abtirsiinteeda ayaa la garanaya firaqa iyo kooxaha kuwii hore iyo kuwii dambaba waxaa culimmada qaarkood markaas sheekh cabdilmuxsin alcabaad uu tilmaamay jamaacaadka yacni marka jamaacaadka laga warramayo yacni firaqii hore ee khawaarijda iyo shiicadii waa la garanaya markay yimaadeen jamaacaadkan iyo xarakaadkan iyo kana wuxuu tilmaamay qarnigii waxa weeye afariyo tobnaad inay yimaadeen mid kastana cid taariikhdeedii iyo ciddii ta'siisisay waa la garanaya laakiin manhajka salafiga ah waa kaa hadda laydiin sheegayey inaan loo odhan karin rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam ta'siisiyey cid kalena iska dhaaf waayo waa islaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax weeye noo sharcigareeyey waa dariiqii toosnaa ee ilaahay subxaanahu wa tacala inoo jeexay ee innakana waajibka aynagu ahayd in markaas waxa weeye la raaco salafiyadu waa mid u saaxiib ah sanad xidhiidhsan ilaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadday tahay qowl ahaan caqiida ahaan camal ahaan sanadkeedu waa uu xidhiidhsan yahay waa toobiye markaas xidhiidhsan ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin ahlulbidca kale sanadkoodu waa uu go-an yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kooxaha iyo firaqa ma gaadhsiisna salafkii iyo saxaabadiina ma gaadhsiisna sanad ahaan iyo waxawe markaas matni ahaan yani waxaan uga socdaa xidhiir ahaan iyo caqiid ahaan iyo camal ahaan intaba waxa weeye waa u go-anyi taas waa sumadda ugu horeysa ee manhajka salafiga ah uu kaga duwan yahay kooxaha iyo firaqa iyo axsaabta inuu yahay isagu manhaj qadiim ah oo soo jireen ah oo waktigaasaa la abuuray aan la odhan karin oo ah islaamkii saxda ahaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam laga dhaxlay waxaa ka mid a waxyaabaha astaanta oo manhajka salafiga ee firaq iyo axsaabta uu kaga duwan yahay annahum laysa lahum imaamu mucadam ya'khuduuna kalaamahu kulla wayadacuuna maa khaalafa ila rasuula sala allahu calayh wasalam ma laha salafiyiintu ahlusunna waljamaaca imaam ay weyneeyaan oo hadalkiisa dhammaan ay qaadanayaan oo ayna waxbaba haba yaraatee ka tegahayn oo aan ahayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam ahlu sunna waljamaaca ahlulxadiid ma laha qof kasta hadalkiisa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ahayn waxay u bandhigaan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo fahamkii waxa weeye salafka hadduu waafaqo waa la qaadanayaa haddii kalena waa laga tegay waxaad garanaysaan maqaaladii amba odhaadii mashhuurkayd alimaam maaligu lahaa maa min axadin ilaa yu'khadu min qowlihi wa yuraddu calayh ilaa saaxiba hada alqabr qof ma jiro hadalkiisa waa laga qaataa wixii kitaabkiiyo sunnada waafaqsanee saxa wixii kalena waa lagu ridiya waa laga tagaa qabrigaa ka u saaxiibkaa mooyaane waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin ahlulbidca firaq iyo axsaabta kale waxay leeyihiin madax ru'aso ayay leeyihiin matbuuciin oo ay raacaan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uga sokeeya oo ay addeecayaan koox kasta amba firqo kasta haddii waxa weeye markaas aad weydiiso ood ku tidhaaho ma leedihiin cid waxa weeye rasuulka sala allahu calayhi wasalam idinka sokaysa oo kooxdan aad ku jirto amba firqadan hoggaamisa oo madax u ah oo amar iyo nahyi ku leh oo daaco ku leh dee wuxuu ka odhanaya haayo wuu jiraa annaka waxa weeye ninkaa noole hebel hebel la yidhaaho ayaa kooxda iyada markaas waxa weeye hogaamiya haddaan kooxdaa kugu yeedhana ninkaanu daba soconno oo amarkiisa iyo tashigiisa waxa weye aanu qaadano weeye laakiin ahlu sunna waljamaaca ahlulmanhaji salafi taamal ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid uga sokaysa ma jirto addeecitaan hadday noq- noqoto daaca mudlaqa cid la siinayo hadalkiisa toos loo qaadanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay markaas imaam oo hadalkiisa asal waxa weeye waxa uga sokeeya daaco muqayada marka la fiiriyo meel kastoo markaas kolba ay joogaan xukuumadda islaamiga ah amba dowladda islaamiga ee ka jirta iyana waxay ku adeecayaan wixii khayre wanaagsan adeecitaanka la adeecayo ee dowladda amba xukuumadda sharcigaa la adeecayo wixii khayre macsiyahana lagu adeecayo waxay ka mid tahay adeecitaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam la adeecayo waayo waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu addoonsaday oo ilaahay subxaanahu wa tacala uu nagu waajibiyey wixii khayra inuu ku adeecno laakiin ra'iis amba imaam amba madax kale oo waxa weeye rasuulka sala allahu calayhi wasalam uga sokaysa oo haba yaraatee ay leeyihin ma jiro taas waa calaamad amba astaan muuqata oo ahlu sunna waljamaaca asalafiyiin ahli lxadiidi walahar ay waxa weye markaas kaga duwan yihiin ahlulbidaca alfiraq walaxzaab waxaa dhacdo qaarkood inay hadalka madaxdooda siduu yahay u qaataan oo ay fuliyaan iyo koon eegahayn ma saxbaa mise waa khalad ayaa dhacda oo laga yaabo mararka qaarkood inay qofka ku qanciyaan ay dhahaan waa dee amiirka in la adeecaa waxa weeye markaas waa waajib waqtiyada qaarkood waxaa dhici jiray in axaadiidta waxay markaas ku soo aroortay waxa weeye adeecitaanka amiirka la adeecayo jamaacada muslimiinta samciga daacada loo yeelanayo in jamaacada amiirkeeda amba madaxdeeda lagu fuliyo ayaa dhici jirtay oo qofkii lagu idhaha markaas dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau ina amrayaa alsamcu waddaaca marka waa inaad adeecdo amarka amiirka iyo madaxda oonad ka hor iman waana nas meeshiisii meelaan hayn waxa weye markaas la dejiyey culamaa ahlu sunna waljamaaca iyaku waxa weeye waxa weeye madaahir sunnada ay ku muuqatay oo ay ku soo ifbaxday laakiin iyaku ma laha waxa weeye markaas madaxtinimo dacwa salafiya inay iyaku ta'siisiyeen oo markaas ay sameeyeen alimaam axmed bin xambal danu meel fog aynaan tegin imaam wuxuu ku noqday in manhajka salafiga uu muujiyey oo kor u qaaday oo dadkuna ay kaga deedeen sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah waxa imaam markaasu ku ahaa manhajka salafiga ah inuu muujiyo kor u qaado dadkuna ay kaga dayden asheekh alalbani raximahullah manhajkii salafiga ahaa ee soo jireenka ayo waxay markaasu muujiye wahaakada culammada kale laakiin a'immatu ahli lbidac waxay iyaku kaga duwan yihiin bidcada iyo jamaacada ayaa iyaka ka bilaamatay iyaku waa masaadir oo waxaa ka soo waxa bilowday oo ka yimi yacni ay ikhtiraaceen jamaacada amba firqada amba kooxda laakiin ahlu sunna waljamaaca manhajkan salafiga iyo kumay ikhtiraacin dadkay ugu yeedhayeen way muujinayeen oo way faafinayeen waxaa ka mid ah astaamaha asxaabu almanhaji asalafi ay kaga soocan yihiin firaqa iyo kooxaha iyo jamaacaadka iyo xarakaadka kale aلthabaat واlistiqraar fii awqaati اlfitan inay sugnaadaan oo xaqa iyo manhajka salafiga ay ku sugnaadaan waqtiyada fitanku ay jiraan waxaa min usuuli ahli الsunna waاljamaca ka mid a ee waxa weeye mar kasta ahlu الsunna waاljamaca salafiyiintu ay muujiyaan ay caddeeyaan aلtaxdiir min almushaarakati fi qitaali lfitn in layska ilaaliyo laga digtooraado in laga qayb galo dagaalka fitnada ah ee muslimiinta dhexdooda waxa weeye ka socda ee dhiiggii muslimiinta gardarro iyo xaqdarro lagu daadinaayo a'immada ahlu sunna waljamaaca hadalladay ka yidhaaheen iyo ka nusuusta sharcigaa deliishanaya in qitaalulfitanka laga dheeraado oo laga fogaado oo waxa weeye aan laga qayb gelin waa mid waxay markaas mashhuura oo caan oo la garanayo addacwa salafiya astaamaheeda iyo waxyaabaha sumadda wanaagsan oo waxaa ka mid a inay waxa weeye ka dheeraato qitaalu lfitan dadkana waxay markaas ay uga digto waxaad ogtihiin fitan fara badan ayaa imika caalamulislaami ka dhacay waddankeena waxa weeye fitan fara badan baa ka dhacay ahlu sunna waljamaaca asxaabu lmanhaji salafi beri bay ka ahay wax yaroo haba yaraatay ay ku lahaynoo mushaarakiin ma jirin bal iska dhaaf taas iyadoon fitankaasu soo gelin oo waxa weeye meelo kaloo laakiin caalamulislaami ka mid ay ka dhacayaan ayaa mimbarkaa maalinii habeenba lagaga digay oo muxaadaraadka waxa weye halkan laga jeediyey iyo nadawaadka waxa markaas halkan lagaga hadlay ee ka digaya markaas dagaalka muslimiinta waxa weeye lagu qaadayo ee lagula kacaayo iyo fitanka iyo waxyaabaha arrinkaa dhalinaya ay horseed u tahay markaas dadka muslimiinta waxa weeye in la gaalaysiiyo in manhajkii salafigaas si saxa loo fahmi oo laga leexdo mid waxa weeye markaas waxa weeye la koobi karo eer ma aha ahlusunna waljamaaca waxa weeye marka fitanku ay yimaadaan manhajkaa salafigee hore ayuunbay haystaaree ku dhegan yihin sidaa awgeed waxay u saaxiib yihiin inay sugnaadaan oy xaqa ku dheganaadaan mawaaqiftoodu waa mid keliya oon isbedbedelahayn hadduu waktigu isbedelo haddii waxa weye meeshu qofku uu joogaa isbedelo hadalka ay ku hadlayaan ee waxa weye arrimaha noocaasoo kale ay ka leeyihin waa hadal qof keliya ka soo fulay haddaad wadamada oo dhan markaa kolba meel aad tagto ood ahlulxadiiska salafiyiinta waxawey markaas aad raadiso oo fitanka caalamulislaami waxa weye ka dhacay aad weydiiso kalaamu rajulin waaxid bay kugu jawaabay hadal keliya waxa weeye kala duwan kugu jawaabi maayaan oo iskhilaafsan sababtu waa maxay waxa weye waa waxda master almanhaji salaf waxaa mid ah manhajka salafigaa masterka waxa weye uu ka soo jeedo ee uu ku dulisan yahay oo ah kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo fahmu salafi saalix oo ah saxaabadiiyo taabiciinkii iyo a'immada islaamka ee mar kasta iyo samaan kasta ku taagan dariiqa salafi waa manhaju itibaac wa tacabud manhaj la raacayo oo ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaanayo weeye waa manhaj mid ah oon iskhilaaf ahayn oon iska hor imanahayn oo waxa weeye markaas mawaaqifta isku midka ah aan kala duduwahayn waxa weeye kuwa kala duwanna isku mid aan ka dhigahayn walow kaana min cindi gayri illaah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah odhanaya ahlusunna waalxadiid lama garanayo qof culimmadooda ka mid a iyo caamadooda toosan mid ka mid ah oo waxa weeye markaas weligii qowlkiisa iyo ictiqaadkiisa ka noqday bal sugnaanshiyaha iyo istiqraarku ahlulxadiiska wa ahlusunna waxaa waxa weeye uu labalaab labalaab u yahay waxa agta waxay markaas dadka ahlbidaca iyo ahlulkalaamka iyo filsafada agtooda ah haddaanu barbar dhigno ahlulbidac waalaxzaab mawaaqifta markaas fitanka ay ka leeyihiin dagaalada waxa weeye markaas muslimiinta dhexdooda ka dhacaya waxaad arkaysa inay tahay mawaaqif mukhtalifa mawaaqif iskhilaafsan isburinaysa oo iska horimaraysa waxaad arkaysa iyakoo mowqif qaadanaya mabda haddana muddo kadib ka tegaya oo mawaaqif kale qaadanaya waayo mawaaqifta marka hore firaq iyo axsaabta ay qaadanayaan ma aha mawaaqif sharciya mawaaqif manhajka salafiga ah iyo daliilka sharciga ah ku salaysan ma aha waa mawaaqif waxa weeye tajaarib iyo afkaar bashariya ku salaysan sidaa awgeed waxaa kolbo la waafajinaya sida maslaxadda iyo tajaaribta iyo waaqicu kolbo uu yahay ayaa la waafajinaya habaat iyo istiqraar ma laha waxay ku sugan yihiin waxa weeye wareer iyo iska hor imaad ma- waaqico kasta oo timaadana midabka ku habboon ayaa waxa weeye markaas ay u qaadanayaan kolba dadkay la joogaanna wixii ku habboonee raali gelinaya ayaa markaas ay u qaadanaya waxaad arkaysaa asxaab alxisbi alwaaxid jamaaco kaliya waxa weeye markaas dad ku jira oo ikhtilaafka iyo iftiraaqa u dhexeeya waxa weeye markaas yaa wax ilaahay subxaanahu watacaala ogi waa xisbi fii daakhilihi axzaab baad arkaysa xisbi daakhilkiisa axzaab ay ku jirto jamaacatu fii daakhiliha jamaacaad baad arkaysa jamaaco keliya oo haddana jamaacaad waxa weeye markaas ay kusii dhex jiraan waxaad arkaysaa ood indhaha ka qaadaysa ood wada ogsoon tihiin asxaabu alxisbi alwaaxid xisbi keliya kuwii waxa weeye markaas ku wada jiray ee waxa weeye markaas dhinac u wada jeeday oo isgaalaysiinaya oo waxa weeye markaas midba kii kale beri uu ka noqonayo oo waxa weeye mid kastaba kii kale dhiiggiisii waxa weeye markaas uu xalaashanayo waxyaabahaas oo dhan madhabka salafiga ah waxa weeye beri buu ka yahay waa manhaj dariiq keliya qaadaya waa manhaj waxa weeye markaan aan aan isbedbedelahayn waa manhajkaa toosan ee islaamkii saxda ah waxa weeye kugu xidhaya ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam si toosa waxa weeye ku gaadhsiinaya waxaa ka mid a astaamaha ahlu sunna waljamaaca asxaab almanhaj salafi ay la gaarka yihiin een kooxaha iyo firaqu la wadaagin inayna magac ka dhigan ahlu sunna waljamaaca islaamka iyo sunnada iyo jamaacada iyo salafka raacitaanka mooye wax kale ahlu sunna waljamaaca waxay waxa weeye markaas astaan iyo magac u ah ahlu sunnati waljamaaca sunnadii dadka ehelka u ah iyo jamaacadii muslimiinta oo saxaabadii ah iyo jamaacada muslimiinta marka ay ku dhex nool yihiin oo xukuumadda waxa weeye markaas ay ku dhex nool yihiin waxaa astaan u ah itibaacu salafi saalix asalafiyuun ahlu lxadiid waana astaamaha ugu muuqaalka badan ee kala farqinaya ahlu sunna wa ahli lbidci walaxzaab ahlu sunna waxay u abtirsadaan sunnada iyo jamaacadii muslimiinta iyo salafu saalix ahlulbidca walaxzaab koox kasta waxay u nisbo sheeganaysaa shaks ahlulbidca ka mida aljahmiya yay u nisbo sheeganayaan waa shaks waa aljahmi bnu safaan almuasis athaani lilfirqa muasiskii labaad ee firqatljahmiya taasiisiyey oo jahmi mustafaan ayuu nisbo sheeganaya amba waxay u nisbo sheeganayaan asal usuusha caqiidadooda ka mida lunsan ayaa waxa weye u nisbo sheeganayaan sida waxa weeye qadariyada amba alkhawaarij oo kale amba waxay u nisbo sheeganayaan astaan xaqiiqadooda waxay markaas tilmaamaysa oo dadka kale ee muslimiinta waxay markaas iskaga soocayaan kalikhwaan wa xisbi taxriir wa jamaaca waxa weeye markaas alhijr والtakfir wma yumaatiluhum ahlu الsunna wاljamaaca waxa weeye abtirsiinta iyo nisbooyinka noocaasoo kale uma nisbo sheegta abtirsiin waxa weeye ammaan iyo sharaf xambaarsan oo tii hadda markaas qeybta hore kelmadda yani muxaadaradu ku madnaduuda ku saabsanayd ah waa salafkii la raaco waa shay loo waajiboo loo baahanya in waxa weye markaas sunnadii iyo jamaacadii muslimiinta la raaco in xadiiska la qaato kuwaasa waxay markaas ay u nisbo sheegta nisbooyinka kale iyo ku waxa weeye laguma yaqaan astaana una uma aha alimaam maalik ayaa ninagu yimi markaasaa wuxuu ku yihi man hum ahlu sunna ahlu sunna huwa iyo markaasaa ya abaa cabdillaah abaa cabdillaahi markaasaa waxau yidhi ahlu sunna aladiina laysa lahum laqabu yucrafuuna bihi laa jahmi walaa qadari walaa raafidi alintiqaali min cabdilbar wuxuu yihi ahlu sunnuhu alimaam maalik bin anas waa imaam ahlu sunna waljamacati fii casri oo la garanayo waa dadkaan lahayn naanays lagu yaqaan jahmi walaa qadari walaa raafidi dee ahlu sunna baa la weydiiyey soo maaha marka maxaa lagu yaqaanaa dee ahlu sunna waljamaca ahlu lxadiid baa loo yaqaana ah asalafiyuun baa loo yaqaana laakiin naanaysahan firaq iyo waxay markaas kooxuhu ay leeyihiin ee waxay markaas iyakay ula baxeen amba xaqiiqadooda waxay markaas iyo waaqicooda waxay markaas marka la fiiriyo waxay ku sugayeen loo bixiyey ee sidaa waxay markaas ku socday midnaba iyo ku waxa weeye lama baxaan sheekh islaan ibnu taymiya meelo kutubtiisa ka mid oo fara badan wuxuu ku caddeeyey inayna banaanayn dadka muslimiinta in lagu kala kaxeeyo oo lagu imtixaamo asmaa muxdatha u soo gariyey oo ilaahay subxaana wa tacala wax xujaa uuna usoo dejiyey qofka muslimka waxaa waajib ku abuuri marka la weydiiyo inuu dhaho muslim baanay muttabicun likitaab illah wa sunnati rasuulih muslim baanay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka raacsan haddaad soo gaabisa maxaad odhanaysaa sunni baana amba waxaad odhan kartaa salafi baana kulluha waa isku mid manhajkii saxda ee saxaabadu ay ku sugnaayeen ayaa wax way markaas anugu raacay laakiin koox iyo firqo kale oo iga sokayso oo abtirsan ayaa aniguma jiro waxaa ka mid ah khasaa'ista ahli sunna waljamaca ay leeyihiin ina ahli sunna wa ahli alxadiid waa asxaabu wuduuxin wacalaaniyin waa dad waxa way markaas u saaxiiba caddaan iyo waxa way markaas muuqaal manhajkoodu uu muuqan yahay oo waxa way markaas uu muuqdo oo wax qarsoogiyuuna ku jirin dacwadoodu waa dacwad qarsoon dacwad waxay markaas muuqato weeye oo waadixa oon qarsoonayn caqiidadooda waa caqiida waadixa waa caqiido muuqata oo wax way markaas fudud waayo waa caqiidada kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo caqiidadii salaf wax kale ma ah wax waxa weeye siriyaada iyo waxyaabo la qarinayo kuma jiro agtooda ma yaal ilaa in lagu baaqo caqiidada saxda iyo sunnada waxa weeye baraxa tiran iyo cilmiga naafica waxa weeye in dadka la baro siriya waxa weeye siraysi iyo waxa weeye qarqarin mabaadi iyo afkaar la qarinayo agtooda ma ah waxaa dacwada kitaabka sunnada caqiidada saxda in dadka la baro oo loogu yeedho la faafiyo dariiqaa hore saxaabadii iyo taabiciintii iyo manhajkaa salafkana in dadka loogu baro wax kale ma jirto waxay ka wada hadlaan oo kale ma jirto haddii qofku taa waxa weeye markaas caqiidada iyo kitaabka yani manhajkaa saxiixa uu ka qaato sidaasu salifi ku noqonaya firqada iyo kooxda sooga lama odhanayo imaamka ballan waxay markaas la sooga lama odhanayo waxaa la weydiiyey waxa weye markaas ardayda mid ka mid ah oo markaas salafiyiinta markii hore dadka dhaleecay ay uga digi jireen ayaa wuxu uhi anigu cilmiguba ka soo baranaya dabeetana sidii baa markaas ninkii nin salafi uu ku noqon sal waar goormaad salafi noqoto sulwaaniyo daanugu isma garanayabe saan cilmiga u dhiganayay iyo kutubta ayuu maarasa kadib anigoo salafi haddaad doonaysa inaad salafi noqoto god madow iyo kula geli mayso iyo qolkamba sidaa adoo halkaa jooga inaan isaqoobaad salafi noqonaysa caqiidadii salafka saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin baro ku toosno taasuu ku toosno saasaa salafi ku jir laakiin alfiraq walaxzaab waxa waxaweye markaas daagtooda yaaloo la garanaya waxa weeye yani siriyaad faqitaan yani usar waxyaabo si gaara xidhiidho hoose ayaa agtoodaya waxaa laga yaabaa qofku isagoo in badan dacwadooda ku dhex jiray muddo in haddana xaqiiqada dacwadooda waxay markaasi ula fahmi ora waxa aniga layma sheegin war markii damben halkaa maraayo ayuu baaban ogaaday xaqiiqadii caddaan wallahi waa dhan kuwii waxa weye markaas loo yimi ee yidhi soon iskala soconin ayuubaanu meel nasoo xidhoon u gaadhin waana lagu yihi halkan baad hadda soo gaadhiye halkaan ka bilow war kan ma mari karee bal hadda halkaa igu jirta salaamu calaykum ya waxa weeye xaqiiqatu dacwatihim culamaa ahli sunna waljamaaca aimada islaamka waaweyn oo ka qariyeen xaqiiqada dacwadooda uma sheegaan waayo waxaa garanaya hadday xaqiiqatu dacwatihim muujiyaan siday ta ay u sheegaan ahdaafta xaqiiqiga ay leedahay haddii waxay markaas ay sheegaan inay culimadu markaas ka hadlayeen waxay ka digay sida waa dacwa salafiya waa dacwad waxay markaas culummada ay hogaaminayaan oon dad juhaal waxay markaas hogaaminayaan oo culummadu cilmiga waxay markaas ay ku hogaaminayaan laakiin dacwad markaas qof loo cimaamaday uun markaas isagoo waxa weeye noocu doono ha noqdo cilmi ha yeesh amba ma ah isagunu ka talinayo iminka hadalladoo dhammaan wada leenahay mid annagoon iska leenahay maaha waa in maraajic waxay markaas ayimadii sunnada ay leeyihin mid kasta laga hayo oo waxay markaas looga noqonay salafkuna waxay ka digi jireen markaas waxa weeye waxyaabaha qarqarsoonaya siriyaadka in dacwaddu waxay markaas iyo qofka xaqiiqadiisa ayna muuqan way ka digi jireen sida cumar bn cabdilcasiis laga soo wariyey haddaad aragto dad waxa weye arrinkooda faqaya caa wax diinta ka mid ah dadka caamada sukdow waxaad ogaataa inay baadi ta'siisinayaan oo waxay markaas bilaabayaan bu qodobkama ugu dambeeya ee ka mid a waxyaabaha muuqaalka u ah ee kala saaraya dacwadda ahlusunna waljamaaca almanhaj salafi iyo dacwadda firaq iyo ahlulbidca waxa weye ahlusunna waljamaca waxa astaamahooda ka mida waxay dadka ugu baaqaan in lagu kulmo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo manhajkii salafka waxay ka digaan tafaruqa iyo ikhtilaafka iyo kooxaysiga waayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ina amray inaanu xaqa ku midowno aanu dariiqa waxa weye markaas toosan mid ku noqon ilaahay baa subxaanahu wa tacala inooga digay tafaruq iyo ikhtilaaf iyonan kooxa kala noqono adila qadciya oo mutawaatir oo kitaabka iyo sunnada ka mid ayaa ku soo aroortay qofna shay hadal laga weydiinaya maaha واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أهل السنة والجماعة أهل الحديث waxay habeenayaan maalinta waxay markaas ku baaqayaan war muslimiintu waxay markaas mid keliya ha noqdaan jamaaco waxay markaas keliya oo jamaacadii asalka ahayd dariiqoodii qaadaysa maaha in la mideeyown oonu aan jamaacaanu noqono waxaan doonana ku midowno laa waxaa lagu midoobayaa kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii kale kaasaa dadka midayn kara ra'yigaygu aniga dadka ma midayn karo ra'yigaaguna ma midayn karo caqligaagu dadka miday maayo kayguna miday maayo adna caqli baad leedahay adna caqli baad leedahay adna ra'yi baad leedahay adna ra'yi baad leedahay adduunya dadka miday mayso masaalix kale ma midaynayso waxaa midaynaya islaamkii saxda ahaa ee saxaabadii rasuulka midda ay ku ahaayeen ee taabiciintu midda ay ku ahaayeen ee awoodoodu waxay markaas midda ay ku ahayd laakiin muslimiinta waxay markaas la kala kaxkaxeeyo oo koox koox kala qooqobo laga dhigo waxa weeye waa tafaruq waa waxa muslimiinta waxay markaas awoodooda baabiinaya waa waxa cadowga waxay markaas ku dhiiri gelinaya saas ahlu sunna waljamaca habeeniya maalin bay ku baaba ahlu lbidc walaxzaab waxay difaacayaan wax mid kasta kooxdiisa haddii kooxyaha laga tago marka la yidha isagii baa koox idan horta waxa weeye markaas xayndaabkaa kooxnimada waa in la yidhaha mee koox waa la noqon karaa firaq walaxzaab wax dhibi kuma jiraan mar haddii diinta loo wada khidmaynayo laakiin mikuwa la isu fahmay berigoor waxaa la odhan jiray qaar ba marka odhiyo iska daaya war waanu isdhamaystiraynaa maxayti isku rabtay imika waanu isdhamaynaynaa ya xaqiiqada sheeg ikhtilaafka iyo tafaruqa ilaahay baa subxaana wa tacaala xaqiiqadiisa qur-aanka inoogu sheegay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam qur-aanku inoogu sheegay dhib iyo midho qaraar mooyaane wax kale lagama bano tiina maanta way muuqataa iska dhaaf kuwa kooxaa kala duwan kuwii isku kooxda ahaa ee shalay jihada waxa way markaas u wada jeeday ayaad maanta waxaad ogtihiin markaas inay iskaalaysiinayaan oo dhiigooda xalasanaya qaybta kale kuwa kale xalasanaya maxaa keenay waa kooxaysiga muslimiinta dhexdooda laga samaynayo iyo tafaruq iyo ikhtilaaf sida ogad yeedhmada guud ee ahlu sunna waljamaca ay ku yeedhayaan meeshay doonaan ha joogaan halkan ha joogaan meel kale ha joogaan waxay leeyihin war jamaacadu laba macno ayuu bay leeyahay jamaacada xaqa wax jamaacaad la yidhaha islaamka kuma jiraan jamaacaad bal aayaadka akriya axaadiista akriya rasuulka marka waxa weye markaas la weydiiyey waxa weeye alfirqa naajiya muxuu yihi hiya aljamaaca waa jamaacada waa maxay jamaacadu tafsiirka culimadu jamaacadu laba macno kusoo ururay jamaacadii waxa weye markaas waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam jirto saxaabadii ah oo lagaga deerayo xaqi iyo manhajki iyo dariiqi ay ku sugnaayeen oo aljamaaca bilmacna alcilmi ayaa waxay markaas leedahay iyo jamaacada waxa weeye markaas bimacna alquwa wasuldaan oo muslimiinta cidda waxa weye markaas maamulka iyo xukuumadda iyo dowladda u haysa labadaa mafhuum ee jamaacadu ay leedahay ay ahlu sunna waljamaca waxay markaas in la laazimo oo lagu midoobo waxay markaas ku baaceen jamaacada bimacna alxaq ah in xaqii saxaabada ay ku sugnaayeen iyo dariiqoodii lagu sugnaado oo la raaco iyo jamaacada ah in waxa weeye muslimiinta cidda u talisa ee xukuumadda ee dowladda maamulka u haysa in khayrka iyo wanaagga lagu adeeco jamaaca taa ka sokaysa oo islaamku waxay markaas ogelay ma jirto firqa amba xisb waxaad ugu doontaan ba xaraka waxaad doonta dhe waa jamaaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu yihi markii xudayfa ibnu yaman sharka weydiiyey fitanka dhici doona factazil tilka alfiraqa kullaha warada u fiirsada waa dardaarankii rasuulku u dardaarmay xudayfa ibnu yaman sharku weydiin jiray wuxuu yihi saxaabadu khayrkay weydiin jireen anna sharkaan weydiin jiray saan iskaga ilaalino dabeetana fitan baa weydiiyey waxay markaas inay dhici doonaan rasuulku wuxuu ku yidhi waxaad laasimtaa jamaacat almuslimiin waa imaamo ka war haddaan jamaaco muslimiin imaam jirin wuxuu ihi factazil tilka alfiraqa kullaha haddaad doonaysa inaad badbaado firaq iyo axsaabta ka fogo waa baabka sharka laga galo haddaad xaqiiqada doonaysaan sharka haddaad doonaysa inaad gasho firaq iyo axsaabta gelaysa halkaasay kaaga bilaabmaysa wallahi waa nasiixata mujarib qof soo tajribeeyo soo khibreye nasaaxadii weeye og xaqiiqada og oo wax kale ka hadli lahay asbaabu shar taxasubku ka bilo ahlilbidicii horey jahmiyadii muctasiladii ashaaciradii xaggee bay tegeen ma koox gaaroo muuqatay hadda leeyahy muctasile maad garanaysaa imika meel gaara joogta amba jaamiya amba khawaarij xaggee bay galeen xisbi xarakaadka xusuub bay gelaya maslaxadda xisbigana waa lagu ilaalinaya fikirkiisana halkaasmu ka fasiray cid ka hadli kartaa ma jirto waayo dee astaantii guda xisbigii waa lagu wadi jira waana loo sameeyey sed anaga ilahda shabaab laleeyi way og yihiin waa la garanaya xaqiiqada de waxay markaas waa la ogyahay laakiin waxay markaas addiinu nasiixa ya rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi sidaa ogeed shabaacada muslimiinta ee waxa weye jamaacadii hore waa sadr salaf alaw awal ah iyo waxay markaa jamaacada muslimiinta aad ku dhex nooshahay labadaa laazim waxa kale waxay markaas iska ilaali waana taa dariiqada iyo manhaju salafi saafi iyo salafiyin waana waxyaabaha ee qolooyinka kale ay kaga duwan yihiin ee astaanta u ah ee lagu garan karo runtii fawaariqdu iyo astaamuhu way fara badan yihin oo de halka laguma koobi karo waxa weeye markaas alfawaariq aljaliya bayna dacwati ahli sunna wa dacwati ahli bidca walaxzaab oon beri ururiyey waxa weeye ilaa konton faariq baan waxay markaas ku sheegay konton ayaan waxay markaas si yaroo kooban ugu sheegay marka lama koobi karo laakiin kuwan waa kuwa waxay markaas ugu muuqaalka badan intaasaan kusoo koobaya wallahu subxaana wa tacaala aclam billahi towfiiq
jaza allahu shaykh khayra aljaza kalimaadkaas aadka u qiimaha badan ee uu ku caddeeyey manhajka salafiga ah astaamihiisa iyo waxyaaluhu kaga duwan yahay manaahijta qalloocan een waafaqsaneen islaamka
walaalayaal waxaanu rajaynaynaa in shaa allahu tacaala inaad kulligiin ka faa'iidaysateen muxaadarinkan qayimka ah oo ka baxay nadwaddii cilmigii ahayd assalafiyatu manhajun rabbaaniy waa waajibun sharci intaynu ku kulmayno dowrooyn kale iyo nadawaad kale cilmiya oo qiimo badan sidaanoo kale waxaan iiga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه أجمعين ولالهن في منهج أونلاين والسلام عليكم ورحمة الله